haddii uu zawjkii uu ka caydhoobo uu kari waayo nafaqadii xaaskiisa waa waaye xaggaa gabadhuu xilku usoo wareegaya oo gabadhaasi hadday ku sabirto ninkaa waxla-aantiisa oo ay nafdeeda nafaqayso ama masalan waxa maalay leedahay ku nafaqayso ama waxa isaga ku qoraysay soo amaahatay ay ku nafaqayso saarat daynan calayhi dayn ayay ku noqonaysaa nafaqada islaamtu hadday buug iyo qalin isu qaadato maalin walba inta ku baxda ay qorato ay kugu soo dallaacdo waa kugu leedahay saara daynan calayhi dayn bay ku noqonaysaa sidii danyaalkii dee kale ayuunbay la mid noqonaysaa waxaase shardi ah dee waa inay mumakino tahay oo nafdeedii mid u dhiibtay ay tahay haddii kale ninka erido oo ay tidhaha waxbaba mahaysida iga tag markaa nafaqadeedii dayn ku noqon mayso ee markay mumakino tahay ay isu dhiibto ayay nafaqadeediina dayn ku noqonaysaa wailaa hadday sabri weydo oy tidhaahda may ma sabraye aniga ama haysiiyo waxaan cuno ma warqadaydi haysiiyo falhal fas fasak bay yeelanaysaa calada hore haddaan qabano sidaas ayaanay ku tegeen culimada badiidooda maxaa ilaahay baa ihi fa imsaakum bimacruuf aw tasriixun biixsaan labada ruuxee isqabaa waa inay si wanaagsan wada joogaan ama si wanaagsan u kala tagaan xadiid uu bayhaqi wariyey isnaad saxiixana uu ku wariyey saciid ibnu musayib ayaa la weydiiyey nin aan helaynin wuxuu reerkiisa ku nafaqeeyo dabeedna wuxuu yidhi yufaraqu baynahumaa waa la kala kaxayn buu yidhi waxaa la yidhi sunna miyaa nacam sunna weeyaan buu yidhi waxaanu uga jeedaa sunnihii rasuulka waxaa kaley leeyihin haddii jabbigii iyo cunnadii iyo dee masalan ay ku fasaqanaysay isagoo nafaqadii kari waayana waa kasii awlaysan tahay marka waxaynu nidhi calal adhar baynu nidhi oo khilaaf baa ku jira adharkaasi waa qowlka abu xaniife iyo musani iyo ay qabaan oo shaaficiyada ka midi oo ay leeyihiin may fasaq ma jirayo ilaahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara haddii qofkaa wax lagu leeyahay isla markaa caydna uu yahay ilaahay baa yidhi ha laga sugo midda labaad waxaa kaloo yidhaahdeen dee rasuulka marmar baan guryihiisa aan lagu karin jirin saddex bilood ayaan dab lagu shili jirin saxaabaduna sidaas leeg bay ahayn oo wada cayd iyo fuqra isaga badnaayeen wax siin la-aan laba loo kala geeyana lama haya bay yidhahdeen marka halkaas iyo abu xaniife iyo musani iyo raggaasina ay mariyeen wal asaxu asax wayaan laa faska fasak inaanu jirin bimanci muusirin mid hodana diidmadii oo xadara jooga oo qaaba ama maqnaa ee walow xadara haddii uu goobjoog yahay waqaaba maaluhuna uu maqan yahay u adeegaya fain kaana bimasaafati lqasri hadduu maalkiisa ku sugan yahay falaha alfas wailaa haddii kale falaa malaha wayumaru waxaana la farayaa bilixdaari inuu soo xaadiriyaa la faray waxau sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye inaanay zawjadii nay zawjadii ku fasaqanaynin bimanci muusirin biimtinaaci muusir nin hodanoo maalqabeeni haddii uu iska diido inuu nafaqeeyo oo yidhahdo nafaqayn mayo isagoo xoolhaysto muusira fasaq ku yeelan mayso marka waxaan farqi lahayn xadara owqaad ama ha jooga ama ha maqnaadee mar hadduu muusir yahay uu xoola haysto isla markaana mumtanac yuu leeyahy waxba siin maayo fasaq meesha ma imanayo maxaa yeelay dee xaqeeda waxay ku goosan kartaa maxkamadda oo hadday dacwayso tee ninkaasi xoolana waa haystaa waanay nafaqayn waaye waxeedu waa muqadaro xoog baa lagaga qaadaya xataa hadduu maqan yahay dee halkuu maqan yahay baa loogu diraya kaluu sheekuu yidhi haddii uu ninkii goobjoog yahay waa walow xadara zawju waqaaba maalu hadduu ninkii meeshii joogay laakiin maalkiisii baa maqan fain kaan masala wuxu uhi safar iyo waxbaan u diray oo wixii waxba kama yeelanaan fain kaana haddii uu maalkaasi ku maqan yahay bimusaafati alqas laba maalin socod iyo wax ka badan hadduu ku maqan yahay falaha alfasku fasaq bay yeelanaysaa gabadhaasi sabirna ku waajibi maayo darur iyo dhibaato ayaa jirta wailaa haddii kaloo meel dhow oo la gaari karaa uu maalkiisa yeelo laba maalin socod uu maalkiisa ka sokeeyo falaa faska lahaa fasak ma yeelanayso wayumaru bilixdaar waxaa la farayaa oo ninkaas keenun baa loodhanya xoolihii gabadha laga nafaqaynayay walow tabaraca haddii uu hor alla ku geysta rajulunin bihaa nafaqadii lam yalzamha kuma lazima alqabuul aqbalid kuma waajibayo wa qudratuhu karidiisa cala alkasbi uu karaa kalmaari bay la mid tahay وإنما يفسخ وحنا المفسخ يوم بعجزه سوى كعجز عن نفقة معصر من عين النفقة سوى كعجز أيوم با أو فسخ يوم وعبشيخ لا يهي ننقي إياه قبضي أو إسهايستا oo isagiina cayda oo uu leeyahay waxba ma hayaayana ay leedahay haddaan waxba infasaq baan doonaya ayaa tabaraca rajulun bihaa waar iska daa buu yidhi ana ana anaa ku siinaye dukaankayga maalin walba intaa ka qaada buu lam yalzamha alqabuul islaantii kuma waajibaya inay aqbashaa oo la odhan maayo waajib bay kugu tiso nafaqown adigu maa doonaynin ama isagu ha kusiiya ama cid kale ha kusiiya qaado la odhan maayo ballaha alfas fasaq ayay yeelanaysaa fasaq ayay yeelanaysaa maxaa yeelay dee waxaa la leeyahay meeshaa galladaysi ayaa ku jira qofkana in uu madax bannaanaado oo cidi aanay gacan iyo wuxu sheeganin waa mid muhiima oo sharcigu tixgeliyo markaa dee ninka nafaqaynaya ayaa kollayba wuxu sheeganayo oo midno weyn iyo galladaysi weyn baa ku jira markaa inay tira ninkan waxba igama gelin anigu kuma lihi adigaan kugu leeya ama isi ama fasaq baan qaadanaya xaq bay u leedahay oo waajib kuma aha markaa inay aqbashaa musani waxaa le khazali iyo qaar fara badan baa waxay fatwoodeen inay waajib ku daysaan taasi inay aqbashaan maxaa yeelay minadu waxay leeyihin zawja ayay ku dhacaysaa iyada kuma dhacayso oo minadu nin kala odhay waataan xaaskaaga dee masaariddiisa bixin jire waataan ku masruufi jiray la odhan maayo wa qudratuhu cala alkasbi ninkii hadduu awoodo kasab shaqaysi hadduu karayo kal maali maal ayuu ka dhigan yahay ninku waxbaba yaanay u meel oolinin maalin walba inta la cunayo hadduu soo shaqaysanayo caantaynba ma hayo fasaq baan ka doonaya ma soconayso ee waa maar hadduu maalin walba kasbanayo dee nin xolihiisii gacanta ku haysta weeye wa inamaa yufsak haddaba nikaaxa zawjada nikaaxeeda waxaa lagu fasakhaa bicajzihi zawjku markuu ka caajizo can nafaqati mucsir nin cayda nafaqadii markuu kari waayo ayuunbaa la fasaqayaa waataynu nafaqada soo tilmaamayna mid muusir oo laba mud laga doonayo mid mutawasil oo mud iyo nis laga doonayo iyo mid mucsir oo mud sacab qudhow laga doonayo markaa caydnimada xaggee laga eegaya caydnimadaasi wuxuu leeyahay waxaa la odhanaya qofkaasi waa cayd markuu nafaqadii mucsirka kari waayo ee halkii ahayd mud ahayd waalicsaaru caydhowga bilkiswati uu ka caydhoobaa ka huwa caydhowgii binafaqati ayuunbuu la midi wakadaa biludmina waa la mid walmaskanina waa lafila saxi haddaan qabano qultu waxaan idhi ogi haddana al asaxu almancu weeye fi ludmi in aan fasakhi uu mamnuuc ku yahay wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay walicsaaru bilkiswa haddii uu mariinkii islaanta waayo maalin walba waxa la cuno waa la hayaaye mariinkiibuu soo qaban waay aradbeelkii ka huwa kalicsaari binafaqa wuxuu la mid yahay oo nafaqadii isagoo waayey isagoo nafaqadii waayen buu le cala saxiix maxaa yeele dee tanna waa lagama maarmaan oo huga lafdiisu waa shay laga maarmaana dee jidhkina ma joogayo maryo iyo hula-aan marka dee fasaq bay u yeelanaysaa weeye hadday ku sabirtay meelaha iyadu ka qaadatana dee daynun bay ku noqon haddii kalena fasaq bay u yeelanaysaa qil baa wuxuu leeyahy waar maya noloshu way iska joogi kartaa maryalaane waxba markaa u fasaqan maysa buu le wakadaa biludmi haddii uu wixii lagu idaamaya ka caydhoobana waa la mid walmaskani iyo hoyi meel la galaba haddii la waayo garabrata noqdaan iyo haddii wax lagu idaantaba maalin walba dheglay waa soo helayaa beriisa ama haruudhahe wax lagu idaamaa la waayo markaa iyana waa yeelanaysaa fasaqii fida sax haddaan qabano dee baahi ayaa jira oo dee raashin bilaa idaana dee cunidiisa waa adagtay dee hoyla-aanna suurtagalba maaha taanigu wuxuu leeyahay fasaq male dee hoyga meelaha buqa la iska jiibsan ummado dhan baa meelahaasuun iska jiifa xaggan idaankana dee jidhku idaan la-aan waa iska sugma nawaawi baa dabeedna keyima wuxu uhi al asaxu almancu inaan fasaq la ogolayn weeye fi ludmi iidaanka haddii iidaankii uu ka caydhoobo uu kari waayo fasaq ma jiraya buuhi qowlkaa saxaa laakiin wixii la cunayey haddii la kari waayo ayadaa taa ugu sugmaya wa fii icsaarihi kacaydhowgiisa bilmahri uu ka caydhooba aqwaalun baa ku sugan adhor waxaa ka ugu xooga badanina tubsaku ama tafsaku way fasagaan qabla wain laa bacdahu dabadii maya waxau sheekhu leeyahay haddii uu ka caydoobo meherkii uu kari waar meherkayga isaytiro ma haye buuli aqwaal baa ku sugan dhowr qowl baa culimmadu ka leeyihin adharuhaa qowlka ugu daahirsanay ugu xooga badani waxa weeye tafsaqu qabla wad ama tafsaqu qabla watin galmo ka hor haddii arrinkaa iyo caydhowgaasi uu dhaco way fasakhanaysaa maxaa yeelay dee waxaynu nidhi guurku waa wax kala beddelashu guurku waa wax kala beddelashu iyo wax la kala iibsanayo weeye markaa mar haddii ciwadkii iyadina ay bad qabto ciwadkiina la waayey markaa way yeelanaysaa fasaqii mahalfasq maa bacdahu laakiin dabadi ma fasaqan karta haddii dee galma iyo aqalgal uu dhaco meherkii kama fasaqan karto maxaa yeelay dee mar haddaanay iyadii ilayn meherkani wuxuu ciwad ka ahaa dee farjigeedii mar haddii uu ninkii ciwadke mucawadkeedii mar hadduu iskala mucaamalooday ma fasqan karto ee daynunbuu iska noqonayaa wixii meherkay lahaydna walaa faska fask ma jirayo xataa yahbuta ilaa uu ku sugnaaday cinda qaadin qaadi agtii cisaaru caydnimadiisu fayafsaqu qaadiga ayaa fasakhaya aw yaadanu lahaa aw yaadanu lahaa ma uidnaya fiihi fasakha uma fii qowlin dabeedna uma intaa dabeed fii qowlin qowl wuxuu leeyahy yunajazu lfasqu fasakhii waa la dedejinayaa waladharuna ihmaaluhu in loo kaadinay waaya alaaata ayama saddex maalmood walaha lfasqu faskna way leedahay sabiixata araabici aroorta afraad ilaa an yusalima nafaqatahu inuu nafaqadiisii dhiibo mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaa fasaqa la yidhaahdaa ma sugmayo oo fasaq ma jirayo masalan caydhnimo gabadhi uma fasakan karto xataa yahbuta cinda qaadin icsaarihu ilaa yoo qaadi iyo maxkamad ay ka caddaato agteeda ninkani inuu cayd yahay ninkani inuu cayd yahay oo uu ama nafaqadii kari waayey ama mrmas hugeedii kari waayey ilaa ay qaadi agtii ka sugnaato fasak ma jirayo oo markhaati ay ku caddaanaysa ama isagoo qirta dabeed markay sugnaato fa yafsaku xaakimku isagaa fasakhaya nikaax aw yaadanu laha fi ama wuxuu odhanaya adigu fasakho ayada ayuu idan u siinaya markaa iyada oo aan dee cidnaba ogey inay tirahdo waan fasakhday eyna kala kaxee ma jirayso maxaa yeelay arrigii dee ijtihaad iyo eegid buu bahay sharci ahaan lagu eego haddaba waaye marka fasaqii uu sugmo ee masalan ninkii uu sugnaato inuu nafaqadii ka kari waayey ee arrinkaasi qaadi ka sugnaado ee fasaqii taagan yahay seebaa la odhanaya wuxuu leeyahay fii qowlin qowl weliba qadiim loo nisbeeyey yunajazu lfasqu fasakii waa la goynayaa kanajasat ilfurqa somaynaa soo bari yani iyadoon waxba la sugin mar alla markaa ay sugnaato ayuun baa la ayuun baa la goynayaa fasaqii maxaa yeelay dee sababtii fasaqani caydhow bay ahayd caydhowgiina waa xasiray markaa lama sugayo waladharu laakiin qowlka adharkiibu wuxuu leeyahy ihmaalu alaaatayim waar saddex maalmood ha loo kaadiyo maxaa yeele waxaa laga yaabaa de inay intii hore wax ku dhaceene bal saddex cisho oo caarid inuu jiray baa bal saddex cisho ha loo kaadiyo walahaa waxaanay leedahay saddexdaa cishadeeda alfasqu sabiixat araabic aroorta afraad hadduu waxba soo waayo dee fasak bay leedahay maxaa yeele markuu dee kari waayo nafaqadeedii saarki baa markaa xaq ilaa an yusalima nafaqatahu inuu nafaqadii maalintii afraad keeno mooyaane haddii uu soo xarbiyo oo maalintii laga furi lahaa uunu inteedii miiska dhigo dee fasak markaa ma jirayo oo waxa la yidhi oo intii horena dee saddexdii hore iyadii dayn bay noqotay waa lagu leeyihi maanta xaadir ahaydoo maantana bixiy intii horena waa daynay ku leedahay walow madaa hadday tagaan yowmaani laba maalmood bilaa nafaqatin bay tegeen wa anfaqa haalisa maalinta saddexaad buu soo helay wacajaza raabica maalintii afraadna waxbuu waayey banad way saddexdaa cisho way isku dhisaysaa waqiila waxaa la yidhi tasta'nifu maya way cusboonaysiin walaha alkhuruuj bixid bay leedahay zaman almuhlati waktigaa sugidda ay u baxdo litaxsiili nafaqati nafaqada si ay usoo xasiliso wa calayha waxaa guudkeeda arrujuucu inay noqoto leylan habeenkii inayna guriga u noqoto waxau sheekhu leeyahay waxaa nidhi saddex ishaa loo kaadinayaa dee wuxuu idhi laba maalmood ayaa bilaa nafaqo ku tegey waa nafaqo taalita maalintii saddexaad ba wax soo helo nafaqadeedii wuu dhiibay wacajaza raabica maalintii afraadna waxba uu waayey banad yacni waxay ku dhisaysaa maalintan afraad iyo labadii cishee hore ee ay maalintii saddexaad nafaqadeeda u bixiyey ay u dhexaysay ayay isku daray oo saddex cishay u noqon aroorta shanaad fasaq bay yeelanaysa markii haddii waxba keeni waayo oo saddexdii cishe la sugayay kuwaasay noqonayaan maxaa haddii la yidhahda imika haddana saddex kale ha bilowdo dee waxay ku yar noqonaysaa dhib waqiila tastanifu qiil ba wuxuu leeyahy maya saddexdii cishee loo kaadinayey hadda ayaa la bilaabayaa maxaa yeelay dee cajaskii cajsintii hore maalintii saddexaad bay ku burtay ku suushay labadii hore markaa dayn bay noqdeen dee maalintan afraadna iyo labada cishee kusii xigana hala eega buu leeyahy walahal khuruuj gabadhii waxay leedahay inay ka baxdo gurigeedii zamanalmuhlati xilligaa loo kaadiye saddexda cisho loo qabtay inay ka baxdaabay leedahay litaxsiini nafaqa dee si ay nafaqo ay usoo xasishato dee ama usoo shaqaysato umala diidi karo xaggeed qabanaysaa ma odhan kare maxaa yaele tamkiinka iyo daacadu dee waxay ahayd nafaqada nafaqada ayay ahayd waatay gaaladu maanta fahmeenoo ay leeyihiin raggan islaamka ama qoysaskan islaamkii waxay ku dhisan yihiin dee ninkiina nafaqadiibu hayo gabadhiina gurigii bay joogtaa marka waa inaynu gabadhii wax siinaynu wax amaahinaynu wuxu dhiibnaayo aynu markaa isu kicinno aynu qallibnaa waaligay fahmiin wa calayha arujuucu laylan waxaana lagu leeyahay inay gurigeedii u noqoto habeennimo ee inay markaa dee xadhigga goosato laga dooni maayo walow radiyat hadday ku raali noqoto biicsaarihi caydnimadiisa aw nakaxathu ama ay guursato caalimatan biicsaarihi iyadoo caydnimadiisa og falaha alfasqu bacdahu dabadeed fasaq way leedahay walow radiyad hadday ku raali noqoto biicsaarihi caydnimadiisa bilmahri uu ka caydhoobay falaa fasaq ma yeelanayso walaa faska liwaliyi sagiiratin iyo wamajnuunatin weligood fasaq male biicsaarin caydhow bimahrin uu ka caydhoobay iyo wanafaqatin wuxuu sheeku leeyahay gabadhu ninkan caydhnimadiisay ka raali noqotay masel caydhnimaa ninkii ku timi oo raalli bay ka noqotay inay iskala sii joogto aw nakaxatu caalimatan biicsaari ama waxay guursatay iyadoo og caydhnimadiisa falaha alfasqu bacdahu intii ay raalli noqotay dabadeed inay haddana fasaqataabay leedahay maxaa yeelay dee dhibaatada nafaqala-aanta ka imanaysaa waa wax soo cusboonaanaya yowman biyoom maxaad ka raalli noqotay hadii le dee labadii cishe oran ka ralli noqda maanta kama raalli noqda hadday tidhaahdo gar bay leedahay asarna ma yeelanayo hadday tidhaa weligiiba caydnimadiisaan ka raalli ahay hadday tidhaahdana dee waa wacdi aan laa laazim ahayn oofintiisu wacdi aanay oofintiisu laazim ahayn weeye laakiin wuxuu sheeku leey walow radiyat biicsaari bilmahri hadday laakiin ka raalli noqoto caydnimadiisa meherka uu ka caydhoobay oo waxay ogeed ninkani meher kaa isku mehertay inaanu haynin oo caydh uu ka yahay bay raalli ka noqotay falaa faska lahaa fasaq ma yeelanaysa dabadeed mar hadday raalli kaga noqotay meherkaa aanu haynin fasaq ma yeelanayso maxay le dararku ma soo cosboonaanayo dee nafaqadu wax maalin walba soo noqnoqonayso dhibaatadeedu ay taagan tahay bay hayde meherka dhibaatadiisu soo noqnoqon mayso waxaa kaleu sheekhu halkan noogu sheegayaa fasaqu inuu xaqu zawja yahay zawjadu xaqay leedahay cid kale aanay lahayn sidaa daraaddeed wuxuu yidhi mid yaroo sagiiro ah weligeeda iyo mid waalan weligeedu fasaq ma yeelanayo haddii uu ninkii u guuriyey dee meherkiiyo nafaqadii keli waayo maxay la dee khiyaarku wuxuu ku tacalluqayaa dabciga iyo doonidda markaa cidaan mudanin dee loo bandhigi maayo marka hadday wax leeyihin de waa laga nafaqayn haddii kalena ciddii nafaqaynaysay ayuun baa la saaraya walow casara hadduu ka caydhoobo zawju amatin addoon ninkeedii iyo binafaqati ka caydhoobay falahal fasqu bay leedahay fain radiyad hadday raali noqoto falaa faska lisayidi sayidka fasaq male fil asax walow waxa u sameeya an yulji'aha ilayhi yacni inuu u baahiyo fasaqaa bian laa yunfiqa caleyhi wa inaanu nafaqayno wayaquul ou yidhahda ifsaki ama iska fasaq ow juuciya ama da iska gaajo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ka caydhoobo zawju amatin nin addoon qabay ayaa ka caydhoobay dee nafaqadii ama radbeelkii falaha lfasqu fasaq bay leedahay sayidkuna uma diidi karo maxaa yeele waa xaqeedii xaqeedii weeyaan oo hadduu waayo way ka fasaqanaysaa fain radeed hadday haddaba ku raalli noqoto falaa faska lisayid filasax sayidkii fasaq ma yeelanayo sayidku wax fasaq u yeelanayaa ma jirto maxaa yeele waxaynu dee tilmaameen inu xaqu zawjku leeyahay zawjadu leedahay inuu yahay laakiin wuxuu leeyahay waxaa u sugnaaday inuu u baahiyo fasaqaasoo masalan ninkiina mar haddaan waxba haynin uu yidhahdo annaku nafaqayn maayo ee ama ninkan iska fasaq dee ama iska gaajood inuu yidhaahdo oo gaajadaa ku jirto waddaa isaar ku fasaqato faslun fii nafaqati alqariibi halkaa wuxuu inoogaga soo baxay nafaqadii zawjada ama nikaaxa halkaana nafaqadii qaraabada ayuu inooga gelaya nafaqadii milkiga ayaa iyana inoo hadhay yalzamuhu waxaa ku waajibaya shaksiga nafaqat lwaalidi waalidka inuu nafaqeeyo weyn calaa haba sarreeya walwalada waladka inuu nafaqeeyo waajibka weyn sefala haba hooseeya wain ikhtalafa diinuhumaa diintoodu haba iskhilaafteen bishardi yasaari lmunfiqi kan wax bixinaya inuu hodan yahay baa la shardiyaa bifaadilin inuu hodan ku yahay wax ka dheeraada can quutihi iyo wa quuti ciyaalihi fii yowmihi maalintiisa waxau sheekhu leeyahay waxaa ku waajibaya shaksigii ama ha labaada ama ha dhadigaado nafaqatu lwaalid waalidkiisii dhalay inuu nafaqeeyo ayaa waajib weyn calaa haba sarreeye oo waalidkaasi ama ha labaade ama ha dhadigaado ayaydaa iyo awowgaagii labaad midka doonan baa dee qofkaa ku dhalay ama aada labaatay ama aad dhadigaatay inaad nafaqaysa waajib bay kuu tahay walwalad ilmaha dhashayna inaad nafaqaysaa waajib bay ugta weyn safala haba hooseeyo ama labaad ama dhadigaado inantaadu inankaysi dhashay inankaa kusii dhalayba ha ahaadeen maxaa yeelay ilaahayu xagga waalidka wuxu uhi wasaaxibuhumaa fi dunya macruufa adduunyada kula dhaqan oo kula saaxiib si wanaagsan dee macruufkaana waxaa ka mid a in baahidooda la daboolo waxaa kaloo rasuulku sala la alay slam yihi adyawma yaakulu rajulu min kasbi ninku wuxuu cuno waxa ugu fiican kasabkiisa iyo shaqadiisa wa waladuhu min kasbi ilmihiisuna kasabkiisu ka mid yahay fakuluu min amwaalihim maalka carruurtiina markaa wax ka cuno ibnu mundir waxa uu tilmaamay in nafaqada labadaada waalid ean kasab lahayn iyo maaltoona inay waajib ku tahay maalka ilmaha ay dhaleen awowyaalkii ayooyinkiina waa la mid xagga carruurta nafaqadeedana ilaahay baa yidhi fain ardacna lakum faatuuhunna ujuurahunna haddii ay idiin jaqsiiyaan sia iyadoo laga hadlayo dumarkii la furay hadday idiin jaqsiiyaan ilmihii naaska faatuhunna ujuurahunna mushqaayadooda siiya marka mushqaayad mar haddii mushqaayadii la waajibiyey wuxuu keenayaa qarashkoodii kalena inuu waajibiyay mar haddii naasnuujidoodii qarashkeedii la saaray dee wixii kalena waa laga doonaya rasuulku sala l sl wuxuu ku yihi islaantiihinda khudii maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf adiga iyo carruurtaada wax ku filan ka qaatay buu yihi xoolaha abu sufyaan wain ikhtalafa diinuhuma walow diintooda haba iskhilaaftee diintooda haba iskhilaafteen oo ninkii muslimkaa dee waalidkii xataa hadduu gaal yahay dee wuu nafaqaynaya laakiin goorta nafaqadu waajibaysaa waa goorma bishardi yasaari lmunfiqi kan wax nafaqaynaya ama waalid ama walad midkuu doonaba ha ahaadee waxaa la shardiyaa inuu hodan ku yahay bifaadilin wax ka dheerada can quutii wa quuti ciyaali fiyum wuxuu isagu cunayey iyo wixii ciyaalkiisu cunayeen maalintaa iyo habeenkeeda waa inuu wax ka dheeraada hayaa waa inuu wax ka dheeraada haya maxaa yeelay dee rasuulku wuxuu ihi ibda binafsik naftaada ku bilow fatasdaq calayhaa ku sadaqadayso fain fadala shay-un hadduu wax ka soo dheeraado filahli dee carruurta iyo gabadhaa leh fain fadala can ahli haddii ehelgaa wax ka soo dheeraadana falidii qaraabati dee cidda qaraabadaada u saaxiibka ayaa leh waxani waa muwaasaad iyo markaa dee ixsaan iyo iswadaajino waxaa la shardiyay yasaar a qaar baa waxay leeyihiin shardi maaha waalidku inuu hayaa nafaqada ilmihiisa yar isaga usoo amaahanayoo la leeyahay dee iska bixiha markaad hesho yubaacu waa la iibin fiihaa nafaqada qariibka maa yubaacu fi dayni daynta wixii loo iibinayo waxau sheekhu leeyahay nafaqada qariibka waxa loo iibin wixii daynta loo iibinayey de haddii dayn lagugu yeesho sawimaad iibinayna haddaad caqaare iyo dee gawaadhe haddaad wax leedahay dee daynta waad u iibinaysay dee nafaqada qariibkaagana waa loo iibinaya markaa waad ku bixinaysaa haye nafaqada qariibku dayada ka horraysa daynta bixinteeda wayalzamu waxaa ku waajibaya kasuubankii kasabka garanayay kasbahaa inuu kasbaday ayaa ku waajibaya fila saxidan walaa tajibu u waajibi maysa nafaqadii limaalikin mid haysta kifaayatahu walaa limuktasibiha kii kasbanayeyna maya tajibu lifaqiirin bay u waajibtaa hayri muktasabin aan shaqaysinaynin in kaana zamiinan hadduu yahay nin oo qof laxaadla aw sagiiran aw majnuuna wailaa haddii kale fa aqwaalun baa ku sugan oo axsanuhaa tajibu waa waajibaysa wathaaliduka saddexaadna liaslin bay uwaajib la farcin uwaajibi mayso qultu waxaanay nawawi haddaanahay athaaliduka saddexaad baa adharu xoog badan wallahu aclam wuxuu sheekhu yidhi waxa waajib ku ah kii kasuubka ahaa ee kasabka iyo shaqada yaqaanay markaanu xolahayn kasbuhaa inuu shaqeeyo dee nafaqadiisa iyo tii qariibkaba tii waalidkiisa ama ilmihiisa inuu shaqeeyo ayaa waajib ku ah fila saxi markuu helo dee wax mubaaxo u cunama maxaa yeele rasuulku sala la alay sl wuxu uhi kafaa bilmari isman qofka dembi waxa ugu filan an yudayica man yaquud inuu halleeyo cidduu quudinayey cidduu quudinayay inuu halleeyo quudkoodii ayaa qofka dembi ugu filan maaka iskaga qayilaya iyo kan waxba ogeyna meelaha iska taagan dembi buu ku jiraaba gebigiisaba dembi kaleba loo dooni maayo midda labaad dee qofku hadduu kasabkii karayo isagoo maal karay unbay ka dhiganta oo sekaduba dee waa xaaraan bay ka noqonaysaa ninkii hadduu shaqaysan karayo sekadii xaaraan bay ka noqonaysaa faqiir iyo miskiintoona loo tixgelin maayo qofku mar hadduu qof kasubo kasab garanaya yahay kasbaa filas inuu kasbo ayaa waajib ku noqonaya walaa tajibu limaalikin kifaayatahu nafaqadii qariibku ma waajibayso limaalikin kifaayatahu mid wixii ku filan haystaa waalidkaa hadduu wax ku filan haysto dee nafaqadiisi kuma saarna ilmahaaga hadduu wax ku filan haysto nafaqadiisi kuma saarna walaa limuktasibiha kii kasbanaya limaali kii haystay baynu ni walaa limuktasibiha kii kasbanaya ee kasabka xalaasha ku karayeyna isna nafaqadiisi waajib maaha maxaa yeele dee baahi ayaan haynin tajibu lifaqiirin hayri muktasabin hayri muktasibin waxay u waajibtaa buu leeyahy sheekhu nafaqadu nafaqadan qaraabadu waxay u waajibtaa lifaqiirin qofkii faqiirka hayri muktasibin ee shaqaysanaynin goormay waajib in kaana zaminan hadduu yahay qof laxaadla oon shaqaysan karaynin masalan ama waxaa la mid ah hadduu xanuun qabo ama uu indhala yahay ow sagiiran ama uu yaryahay ow majnuunan ama uu waalan yahay ama uu waalan yahay maxaa yeele dee kifaayata nafsi ayuu markaa ka caajisay marka waajib bay noqonaysaa in la nafaqeeya wa ilaa haddii kale oo kasabkii ninka u karaya mana kasbanin sidaa aynu soo sheegnayna maaha oo dee mid laxaadla iyo mid yar iyo mid waalantoona ma ahaanin qofkii qaraabadaada ahaa ama waalidkaa ama ilmahaagii ahaa kasab uu karaya laakiin meelahaas inbu iska taagayo ma shaqaysanayo nafaqadiisay noqonaysaa fa aqwaalun aqwaal baa ku sugan fa aqwaalun aqwaal baa ku sugan buu sheekhu yidhi axsanuhaa ka ugu wanaagsani ugu wanaaga tajibu waa waajibaysaa wey way waajibaysaa asal iyo faracba waa u waajibaysaa hadduu waalidkii waxayo ilmihii aan waxba haynin oonu shaqaysanayn waa ku waajibaysaa hadduu ilmihii waxayo waalidkii oo shaqaysan karaya aanu shaqaysan waa waajibaysaa maxaa yeelay waxay leeyihin qofka waxa ku xun inuu qofkii qaraabadiisii sidaas ahay dee inuu dhaa shaqaysho isagoo isagii wax u helaya waaye qowl labaad baa jiro kaa ka hor jeeda oo isna almancu mutlaqan ah inaan waxba la siinayni qofka ha shaqaystaa midku asal iyo faractona inayna waajibayn wahaalidu ka saddexaad waxa weeye tajibu liaslin laa farcin asalkii way u waajibaysaa lakiin faracii u waajibi mayso oo qolka saddexaad wuxuu leeyahay haddii kaa kasabka karayeen waxba haysanin uu waalidka yahay ilmihiina wax haysto waajib bay ku noqonaysaa faracii inuu waalidkiisii nafaqeeyo maxaa yeelay dee waxa arxandarra ama dhaqan xumo ah ninkii oo xoola haystaa inuu hooyadii ama aabihii oo dee gaboobay inuu yidhaha shaqayso istabera yani waa waa waxa weeyaan caaqnimo weeyaan laakiin faraca dee odaygii waxoogay isagoo iska haysta ama islaanta hadday tira waardiya istaber intaasaan ku leekaysiiye oo iga tag dee ayaga waxba kuma aha waxalla waxay ku tahay ma jirto marka wuxuu leeyahay nawawina qultu ahaalisu adharu kaa saddexaad ee tajibu liaslin laa farci inay asalka u waajibaysa farca aanay u waajibaynin ee farca la odhan yarood shaqo tag ayaa adhar u xoog badan sidaas ayaana wanaagsan ninku hadduu ilmihiisa wuxuun siiyo oonu shaqo barin oonu gacan qabanin oonu magaalada gelinin dee markuu inan yahay weeye inanta iyada meela la geyn maaye wuu hallaynaya qofkaas waxba ilmihiisa u tari maayo wuu hallaynayaa isaguna dee weligii u joogi maayo kii haddaba nafaqada qaraabadu alkifaayat waa kifaayo wax ku filanuun wa tasqudu bifawaatiha tegiddeedana way ku dhacdaa walaa tasiiru daynan calayhi dayna ma noqoto ilaa bifardi qaadin qaadi qadaridii mooyaane aw idnihi isagoo idna fi iqtiraadin ama ha qaadasho lighaybati lmaqlaansha oo mancina ma diidmo waxau sheekhu leeyahay nafaqada qariibku waalidkaaga nafaqadiisu ama dee ta ilmahaagu waa alkifaaya waa wixii ku filan uun maxaa yeele wuxuu ku yidhi khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf laakiin iyadu ta gabadha ayaa khilaafsan ta gabadha waxaynu wax waliba waa muqadar maradeedu waa la qadarayaa maalintii intay cunayso waa la qadaraya biyaheeda waa la qadaraya saabuunteeda waa la qadaraya waa wax kala bedelasha haddii aad intaa waxa ka mid aad weydana de waa taa la kala dhaqaaqayo waa halkaasi waa wax kala bedelaasay ku joogtaa laakiin tan asalku leeyahy ama faraxu leeyahy ama qaraabada kala leedahay waxa weeye waa wixii laysu helo un wixii laysu hela ama wixii baahidu noqota wey wa tasqudu bifawaatiha haddii ay tagtana de waa waktiga waa dhacaysaa masala haddii muddo ay jirta aad waalidkaa waxba siin ama ilmahaagii aan waxba siinin dee way iska tegeysaa maxaa yeele xaaje naajiza aho hadda taagan unbaa iyada lagu awdaa dee xaaje ta xaaje tagtayna mid taagan maaha walaa tasiiru daynan calayhi daynna ku noqon mayso laba arrimood unbay dayn ku noqotaa ilaa bifardi qaadin haddii qaadi uu qadaro hadduu qaadi qadaro ow adina fi iqtiraadin ama uu ogolaado in la amaahdo maxuu u qadarayaa qaadigu ama muxuu u ogolaanayaa in la amaahdo ligaybatin dee ninkii waajibkeed baa maqan ow mancin ama wuu diiday markaa dayn bay ku noqonaysaa dumadiisa saaran mar haddii uu qaadi qadaray ama uu idmay amaanshadeeda oo isagoo maqnaaday ama diiday daraaddeedna uu qaadigu saa u sameeyey wa calayha lagu leeyahay irdaacu waladiha ilmeheeda inay nuujiso al labaa dambarka uma intaa dabadeed bacdahu uma bacdahu intaa dabadeed in lam yujad haddaan la helin ilaa hiya iyada mooyaane aw ajnabiyatun mid ajnabiya mooye wax kale haddaan la helin wajaba irdaacuhu nuujintiisu taa la helay ayay waajib ku tahay ee in wujida taa haddii la helo labadoodiiba lam tujbar ilummu hooyada lagu dirqin maayo ee fain rakiibad hadday jeclaato walaalxiyi walxaliya iyaduna mankuuxatu abiihi abihi miduu qaba ay tahay falahu mancuhaa fi lasaxi inuu diidaa buu leeyahay qultu waxaan idhi waawi haddana lasaxu asax waxa weeye laysa lahu ma sugnay mancuhaa inuu diidaa wasaxaxahu laagtaruuna culimmada intooda badanina kaas ayay saxiix yeele wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay hooyadii waxaa guudkeeda ahday oo laga doonaya irdaacu waladiha laba ah inay nuujiso ilmaheeda dambarka waxaana u horeeya ee naaska ka yimaada marka ay dhasho ayaa labaa laydaa maxaa yeele waxay yidhahaan sida badan dee ilmuhu la-aantood ma noolaado waa sida badan ilmo dee ka noolaadana waa la arka laakiin say u badan yihiin kama noolaadaan baa layidhi markaa muddadii la nuujinayeyna may culimadu sheegin qaarkood waxay dhahan ilaa saddex cisho weeye qaarna waxay dhahan waa muddoya qaar waxay dhahan waa in la dhargiyo uun mar laga dhargiyo dabeed intii ay dambarkaa ilmihii nuujisay bal waxaa la eegayaa in ayada uun cid nuujiso lahayo iyo in cid kale la heli karo markaa wuxuu sheekhu leeyahay lam yujid ilaa hiya intii ay dambarkii nuujisay dabadeed haddii aan lahaynin ilaa hooyada mooyaane amaa mid ajnabi ah ayuunbaa la hayaa wajaba kaa la helay ayuu waajib ku yahay irdaacuhu ilmaha nuujintiisu maxaayelay sida ilmahaasi u baaqi noqdo haddii markaa mashaqaayad ay doonayaana dee maal hadduu leeyahana isagu maalkiisunbay dee ka qaadan doona ila wuu dhaxli karaa isagoo urka ku jira oo dhaxal bus ay ku heli karaa dee aanu maal lahaynna dee ciddii nafaqadiisa ay ku waajibka ahayd ayuunba ay mushaqaydooda ka doonayaan waxaa kaluu sheekhu leeyahy wain wujidataa haddii la helo hooyadii iyo tii ajnabiga ahaydba hooyadiina waa la hayaa mid ajnebiyana waa la hayaa haddii hooyadii iyo tii ajnebiyadda ahayd labaduba mid hooyadii oo nuujinaysa iyo tii ajnebiyada ahayd oo labaduba nuujinaysa haddii la helo lam tujbar ilum hooyada lagu dirqin maayo hooyada waxba lagu dirqin maaye taa kalun baa la odhan nuuji wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa ilahay wuxuu leey haddii ay dee arrinkaasi idinku cedhidhiyamo oo masalan ayana ay mushaqaayo doonto odayguna mushaqaayadda diido fasaturdicu lahu ukhraa dee mid kale ha u nuujin ba ilahay daba waxaa kaluu sheekhu uhi fain ragibad hadday jeclaato hooyadu nuujintii ilmaha wahiya mankuuxatu abiihi dee aabbihiina isaga ayaa ab ilmaha aabihii baana qabaa falahu mancuhaa inuu diidaa buu leeyahy nuujintiisa fila saxeeddaan qaban maxaa yeele dee awqaada oo dhan inuu ku istimtaacaa buu xaqu leeyahay oo inuu yidhaahdo meelaha kale inu geenina inaga daa ayuu leeyahay qultu waxaa hi nawowi haddaanay al asaxu laysa low mancuhaa inuu u diido ma laha buu leeyahy wasaxawl akharuuna kuwa badanna saasay saxiix yeeleen maxaa yeelay ilmaha ayay dhibaata ka soo gaadhaysaayo dee caanaha hooyadii ayaa ugu habboon ayada ayaa u naxariis badan fain itafaqaa hadday haddaba isku waafaqaan wa dalabat ujrata milin ujratu mithalla ay dalabto ujiibad waa la ajiibi aw fawqahaa wax ka sarreeya ayay dalabtay falaa la ajiibi maayo wakadaa in tabaracad ajnabiyatun hadday hor alle ku geysatana waa la mid aw radiyada ama ay ka raalli noqoto biaqallo wax ka yar filadari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii ay isku waafaqaan in hooyadii ay nuujiso isla markaa waxay tidhi waa nuujinaya waa dablada ujrata mid waxay tidhi mushqaayadda dumarka naaska jaqsiya dee adaan kuu dhalayo ilmahan lehe mushqaayadda dumarka naaska wax jaqsiya ay qaataan oo kale aan doonaya ilmahaga intaan kuu jaqsiinayo waana tii dhashay ujiibat waa la ajiibaya waa la aqbalaya maxaa yeele ilaahay baa yidhi fain ardacna lakum faatuhunna ujuurahunna hadday idiin nuujiyaan mushqaayadooda siiya marka dee isagoo caqdigiisi uu ku xidhan yahay wuu u kiraysan karaa haddana inay u nuujiso markaa culimmada qaarkood ayaa yidhi iyagoo markii hore caqdi kusii jiray dee haddana caqdi kale inay wada galaan ma bannaana markaa isaga ayaa dee muddadaas ka raalli noqday ka tegiddeeda istimtaaceedii oo markaa saas ayay ku bannaan tahay aw fawqaha aw dalabat ilummu fawqaha fawqa ujrat lmithl waxaanay dalbatay ledii aan ku nuujiyo dumarka wax nuujiyaa intay qaadanayeen ujratulmithaal ahayd wax ka badan bay dalabtay masala maalintii dee laba kun iyo saddex iyo waxbay qaadanayaan iyo toban bay dalabtay fala talzamuhu ku waajib maysa markaa kii dhalay ijaaba ku waajib maysa oo dalal ayaa meeshii ka yimi naag ajnabiya oo intaa ugu nuujisa waa inuu doontaa wakadaa in tabaracad ajnabiyatun haddii markay ishaysigooda ka yaabto mid kale tira anaa naaska jaqsiinayo waxbana ka doonayne iska daatan dhashay ee doonaysa inay lacagta ka qaadato taana markaa odayga inuu islaanta ajiibo waajibkun muqan mayso aw radiyat biaqalla haddii ay taa ajnabiyadii ku raalli noqoto intay hooyadu doonayso wax ka yar ujratu mithil wax ka yar hadday ka raalli noqotona hooyada in la ajiibo o la yidhaha ujratu mathaal c odaygii waajib ay kugu tahay ma imanayso taasi filadari haddaan qabano maxaa yeelay iyadoo dee mid mutabaricii meesha joogto dee in odayga ujro lagu kalifaa dhibaato ayaa ugu jirta iyadoo wax yar uu ku helayaana in la yidhaahdo ka kordhinaa iyana dhibaato ayaa ugu jirta wain aradtum an tastardicuu awlaadakum falaa junaaxa calaykum ilaahay baa yidhi haddii aada doontaan inaad dee ilmihiina u dalabtaan qaar idin nuujiya wax dembiida kama haysto waman istawaa ka ay sinmaan farcaahu labadiisa farac anfaqaa way wada nafaqayn wa ilaa haddii kale fal asaxu aqrabuhumaa baa nafaqayn ee fain istawaa hadday sinmaan fa bilirhi baa lagu nafaqayn fida saxe haddaan qabno wathaaniina bilirhi dhaxalka ayaa lagu nafaqaynayaa buu leeyahy uma alqurbu dabeedna dhowaanta waalwaarihaani labada waarisa dhexlaya yastawiyaani miyay sinmayaan am mise yuwasacu waa la qaybinayaa bixasbihi dhaxalka qadarkiisa ayaa lagu qaybin wejhaani laba wej baa masaladaa ku sugan wuxuu sheekhu leeyahay nin kale wamayse waa farcaahu masalan qof caajis ah oo nafaqo u baahan ayaa halkan jooga isla markaa waxaa u jooga laba farac oo u siman laba farac oo u siman xagga dhowaan iyo dhaxalba ama xagga dhowaan iyo dhaxal-aanba lab iyo dhadig midkay doonanba ha isku khilaafaan masalan odaygi waa baahan yaho halkan inuu joogo ama islaanti waa baahanta halkan inay joogtaa laba inan oo dhashay baa meesha jooga laba hablood baa jooga inan iyo inan baa jooga qofkii waa baahan yahay labadaa farac ee u simanna meesha way joogaan anfaqaa calayhi labadood waa wada nafaqaynayaan wuxuu u baahan yahay waa loo kala bari uun calona kalowna intaa bixi kalowna intaa bixi walow haba kala hodansanaadaan walow midkoodna iska muruqmaal haada midna waa waxoogay raasimaal ha iska haysto maxaa yeelay cillada dee nafaqadan loogu waajibinayo oo ah waalidnimadaa uu yahay ayay u siman yihiin wa ilaa haddaba xaggii dhowaanshaha ayay isku khilaafeen oo labadii faracxa jireen way u kala dhow yihiin fal asaxu aqrabuhumaa kooda dhow ayay nafaqadiisi ku waajibaysaa ama mid waarito wax dhaxlay haada ama yuu ahaanin masalan meeshii waxaa joogaa ibnu ibni ibnin inankiisu inankiisi miduu sii dhalay iyo ibnu bintin miday inantiisu dhashay inana inantiisu dhashay iyo iyo inan uu inankiisu awow yahay ayaa meesha jooga keebaa nafaqaynaya wa ilaa hadday dhowaanshaha isku khilaafala saxu aqrabuhumaa kooda dhow unbay nafaqadii ku waajibaysaa oo waa maxay inankaa inantiisu dhashunbaa nafaqadiisii laga doonayaa ee kaa inankiisu awowga u yahay ee ibnu ibni ibninka ah nafaqadii ku waajibi mayse ibnulbintiga ayay ku waajibaysaa nafaqadii waxayna waxay leeyihin dee dhowaanshahan ayaa xagga mudan in la ictibaariyo fain istawaa haddaba dhowaanshihii way ku siman yihiin xaggii dhaxalkay laakiin ku kala duwan yihiin fa bilirhi xagga dhaxalka ayaa nafaqadii lagu firinaya filasa haddaan qabanno iminka waa ibnu ibnin iyo ibnu bintin oo in labadoodii waa wasiman yihiin laakiin xaggii dhaxalkii bay isku khilaafsan yihiin marka waxay ku waajibaysaa kaa dhaxal kaleh ee ibnu ibniga ayay kuwaajib illa ibnu bintigu dhaxal ma lehe wahaani ka labaad daba qowlkaasi waxa weeye halkaa waman waman istawaa farcaahu anfaqaa soo halkayna ma odhani wa ilaa fal asaxu aqrabuhumaa marka aanay sinmin ee ibnu ibni ibnin iyo ibnu bintin ay noqdeen waxaan nidhi kooda dhowo ibnu bintiga baa nafaqaynaya asaxaasu haddaba haaniyani ka horjeeda wal asaxu bilirti dhaxalka ayaa lagu nafaqaynayaa buu leeyahy marka hore dhaxalka ayaa la fiirin oo xagga dhaxalka ka dhaxal kale ayaa lagu horumarinayaa oo dee ibnu ibnigaa markaa halkaa ibnu ibni ibnigaa dee markaa dhaxalkii laho soo horumaraya uma alqurbu dabeetana dhowaanshaha oo masalan waaridkii baciidka ahaa ayaa dee qariibkii aan waaridka ahayn laga horumarinayaa si aynu sheeginay ibnulbinti iyo ibnu ibni ibnu ibni ibni hadday irsiga ku sinmaana dee kooda dhow ayuunbaa soo horumaraya halkana masale ayuu inoogu sheegaya sheekhu wuxuu ley wal waaritaani labada wax wada dhaxlaya ee xagga dhaxalka ku siman masalan waa ibni iyo bint waa masaladii hore waxaa jooga inanuu dhalay iyo inanuu dhalay ayaa jooga waxaanu idhi anfaqa baynu labadooduba ha nafaqeeyaan haddaba wuxuu leeyahay labadaas yastawiyaani miyay sinmayaan oo nafaqadii miyaa loo kala barayaa am yuwasac mise waxaa loogu qaybinayaa bixasabi dhaxalkee siday u kala lahaayeen baa loogu qaybinayaa oo hadduu dee maanta xoolo ka dhinto saddex baa loo qaybin lahaa inankuna labuu qaadan lahaa inantuna mid markaa ma sidii dhaxalkaa loogu qaybinayaayo hadduu misr odaygii soddon kun u baahdo inantiina toban baa la saaraya inankiina labaatan mise waa loo kala badhayaa un walwaaritaani yastawiyaani miyay sinmayaan xagga qadarka nafaqaynta am mise yuwasacu waa loo qaybin bixasabi dhaxalka qadarkiisa ayaa loogu qaybinaya wajhaani laba wej baa ku sugan oo midna leeyahay bixasabi lirti baa loogu qaybinaya midna leeyahay may waa loo qaybinayaa oo masalan dee kasimaya wuxuu leey mar hadday dhaxalkiiba ay wadaageen oy soo wada dhaxal tageen waxba kala badsashadooda la eegi maayo e ha loo kala badha uun in kale wuxuu leeyahay dee maya e ziyaadadaa dhaxalka ayaa waxay ku dareensiinaysaa dee dhowaansho xoog ah markaas sidii dhaxalku ahaay uun ha loogu qaybiyo waman lahu kay u sugnaadeen abowaani laba abo facalal abi bay nafaqadu ahaatay waqiila waxaa lay calayhimaa labadoodaba guudkiisa ayay ahaat libaaliqinkii qaangaarkaha aw ajdaadun iyo wajadaatun ayaa meesha joogaa in adlaa hadduu ku dhawaaday bacdun barhkood bibacdin falqrabu baa nafaqin wailaa haddii kale fa bilqurbi dhowaanshaha ayaa lagu nafaqaynaya waqiila waxaa lay alirhu dhaxalka ayaa lagu nafaqaynaya waqiila waxaa lay biwilaayati lmaali mae maalka wilaayadiisa ayaa lagu nafaqaynaya halkan wuxuu sheekhu leeyahay kale laba aabbo labada aabbana waa baabu takliibe aabbihii hooyuu uga jeeda aabbihii hooya halkan u jooga mid walibana dee waxoogaa buu iska haystaa keebaa nafaqaynaya waxau sheekhu leeyahay facalal abi aabbaha ayaa nafaqadii laga doonayaa ama ha yaraado ilmahaas ama ha weynaado fa in adacna lakum faatuuna ujuurahuna baa ilahay dee mar haddii laga doonayba mushqaayadii nuujinta dee waxsiintiisii kalena isagaa laga doonaya markanuu masalan weyn yahayna dee mar hadduu xilliguu yaraaba nafaqaynayey dee markan weynna isagunbaa sii nafaqaynaya qiil baa wuxuu leeyahay markay markuu sagiirka yahay garanayo aabbaha nafaqaynaya laakiin calayhima annafaqatu calayhima libaaliqin hadduu qaangaadh yahay labadooda way wada nafaqaynayaan maxaa yeele xagga dhawaanshaha waa ku siman yihiin markuu yaraa aabbaha waxaa loo hormariyey dee weliba wilaayay markaa u baahnayd oo aabbaha wilaayada lahaa wilaayadii meesha ka baxday oo midkoodda weliba maaha dee halkaasuu taagan yahay marka way wada nafaqaynayaan buu leeyahay oo miyaa loo qaybinayaa mise sidii dhaxalkaa loogu qaybinayaana khilaafkii unbaa ku jira waxau sheekhu leeyahay aw ajdaadun wajadaatun farac caajiz ah oon waxba haysanin oo nafaqo u baahan ayaa meeshii waxa u jooga awowyaalyo ayeeyooyin yaa nafaqaynaya ayeeyinka ee awowooyinka in adlaa bacduhum bibacdin hadduu barhkood barhka kale kusoo dhawaaday barhkood hadduu barhka kale kusoo dhawaaday bimacnaa isku jiha yihiin dee laba awowoo dhinac ka wada yimin laba ayeeyoo dhinac ka wada yimin falaqrabu ka dhow ayay nafaqadii ilmahaasi ku waajibaysaa ka dhow ee soo xiga masalan dee aabbihii aabbihii iyo waxaa jooga aabbihii awowgii marka aabbihii aabihii unbaa dee markaa nafaqaynaya wa ilaa haddii kaloon barhkood barhka kale kusoo dhawaanin barhkood barhka kale kuma soo midna xagga hooyadu ka yimi may qaarna waxay ka yimaadeen xagga aabbaha fa bilqurbi ka dhown bay nafaqadii ku waajibaysaa awowgii hooyo iyo awowga aabba aabihii hadday joogaan dee kaa dhow awowga hooyun baa nafaqaynaya waqiila waxaa la alirhu maye dhaxalka kale ka dhaxal kale ayuunbaa nafaqaynaya oo dee ka xagga aabbaha iyo awowga xagga aabbayo ayida xagga aabbiyo qiil baa wuxuu leeyahy biwilaayati lmaali mee jihada faa'iidaynaysa wilaayada maalka ee maalkiisa weli kaga lagaga noqon lahaa ayuunbaa nafaqaynaysaa oo masalan dee aabbaha aabbihii iyo hooyada aabbahe dee wilaayadii maalkaaga waxaa leh aabbaha aabihii baa leh marka kaas ayuunbaa nafaqaynaya waman lahu aslun wa farcun kale asal iyo farac fa fi lasaxi cala lfarci bay ahaatay wain bacuda haba fogaadeen ow muxtaajuuna qaar baahan buu leeyahay yuqadimu wuxuu horumarinayaa zawjatow uma alaqraba ka dhow waqiila waxaa layaal waarisa ayuu horumarin waqiila waxaa layaal weliyo weliga ayuu horumarin waxau sheekhu leeyahay qof baa baahan halkaasuu taagan yahay waa mucsuro nafaquu u baahan yahay walahu aslun wa farc asal iyo faracna waa leeyihi aabihii oo waxaystaana halkan uu joogaa ilmo u dhalay oo waxaystaana halkan uu joogaa labadaasuu udhaxeeya ma aabihii baa nafaqadiisii la saarayaa mise waxaa la saaraya ilmihiisa marka wuxuu sheeku leeyahy fa fil asaxi asax haddaan qabanno tajibu nafaqatu cala alfarci bay ku waajibaysaa wainba cuda haba fogaadee oo masalan haba ahaado odayba halka joogo aabbihiina waa joogaa ibnu ibnin inankiisi inanu sii dhan u awow yahayna waa joogaa marka ayamaa dhow dee aabbahaa dhow haddana iyadoo caynkaasa waxaa nafaqaynaya ibnu inanku awowgow yahay maxaa ilaha dee casabadiisaa ka xoog badan isaga ayaana mudan dee inuu arrinka awowgii dee qaabilo xulmadiisa ayaa weyn taaniga asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahay maye asalka aabbuun baa laga doonaya dee markii yaraantii un baa laga soo raaca qowl saddexaad baa jiro laha loo qaybiyo ow siman yihiin aw muxtaajuun qofkii wuxuu hayaa dad badan oo baahan dee wuxuu hayaa hadday wada gaadhayaan mid walba oo xasiyo ma wada gaadhayaane dee wax maalin dheriga lagu suba ayuu hayaa ama maalin masruufkeed buu hayaa halkanna dadkii oo qaraabadii o dhami waa joogta yuu hormarinayaa dee hortuu nafdiisa ugu horraysa ibda binafsik nafdaada ku bilow baa layidhi markaad nafdaada ka bilowdo wuxuu ku cogsiinayaa yuqadimu zawjatahu xaaskiisa ayuu ugu soo horraysiin maxaa yeele nafaqadeedu iyadoo way ka adagtay nafaqadan kale waxay ahayd kifaayo iyo qaraabadu wixii laysu helo tan laakiin waa wax kala bedelashii wax kala iib bay ahayd markaa iyadu mid dhacaysa maaha mid amaah kugu noqonaysa weeye markaa horta bal taa qaantu kaa raacayso ee lagaaga dhaqaaqaya iyada dhiig uma intaa dabadeed yuqadimu wuxuu hormarin alaqraba ka dhow midba midku ka dhow yahay ilmihiisa yar buu ku xigsiin kadee waalan buu ku xigsiin hooyadaa ku xigaysa oo dee ayada markaa xaqeeda adagoo tii ku uraysatay ee ku mushay ku nuujisay ku haysay wey aabbaha ku xigaya masala xagga sakaatulfitriga waxaa la yidhahaa aabbaha la hormariya haddii aanu wuxuu aanu gaadhaynin sakaatulfitriga aabbaha la hormariya xagga nafaqadana hooyadaa la hormariyaa marka waxaa labada baaba midna waa baabu tashriif midna waa baabulxaaju dee halkani waa baahi oo hooyada ayaa sii daran xaggaasina dee waa baabusharaf oo odaygaa yar mudan markaa aabbaha kusoo xigayo ilmihii weynaa ayaa kusoo xigaya dee ilmaha weyna goorarkay nafaqadiisa waajibiyaan dee hadduu ama qof laxaadla yahay ama waalan yahay nafaqadiisa waajib bay ku noqonaysa waxaa kaloo raaciyaan hadduu cilmi sharciga baranayo oo nin faham lahoo da in wax ka keenana la filayo hadduu damiin iska dhex taagan uu yahay halkaasaan taga yani lagu nafaqayn maayo haddii mid in wax ka keeno oo wax ka lilaynayo uu yahay waa la nafaqaynaya cadasikaasfitriga waa laga bixinaya wayda marka qiil baa wuxuu leeyahay ma yuqadimu lwaarisa ka dhow waxaa le ka dhaxlaya ayuunba hormarinayaa dhowaan la eegan maayo e ka waaridkee dhaxlayaa la hormarinayaa qiil baa wuxuu leeyahay alweliya mee ka weliga ah ee masalan haddii uu dee masalan qofkii ruuxani dumarba yahay ka weligiisa noqonaya ayuunbaa la hormarinaya xagga nafaqadana faslun fi xaqiiqati alxadaanati wa sifaati alxaadini walmaxduun waxa uu halkan inooga hadlayaa sheekhu bal xadaanada waxa la yaha waxay tahay kii uu xadaanaynayay iyo kii la xadaanaynayay sifaadkoodii markaa xadaana min alxidni bay ka timi wada xidnina waxa weeye waa dhinaca halkaa kilinkilada ilaa halkaa eryada xaruuskaa wey maxaa yeelay dee halkaasaa markaa ilmihii lagu qabanaya sharci ahaanna waxa weeye qofka aan arrimihiisa la keliyoobaynin oo la ilaaliyo oo la tarbiyeeyo ayaa la yidhahdaa alxadaanatu xadaanadu xifdu man mid ilaalintii ayaa la yidhaha laa yastaqilu aan la keliyoobaynin arrimihiisa wa tarbiyatuhu iyo tarbiyeyntiisa walinaasu dumarka ayaa alyaqu bihaa u cunna mid badan wa awlaahunna waxaana ugu mudan ummun hooyo uma ummahaatun hooyooyin yudliina ku soo dhowaaday biinaasin dhadi yuqadamu waxaa la horumarin aqrabuhuna tooda ugu dhow waljadiidu jadiid waxaa weeye tuqadamu bacdahunna waxaa la horumarin ummu abin uma intaa dee ummahaatuhaa ayaa la hormarin almudliyaati kusoo dhawaaday biinaatin uma abuu um uma ummu abil abi abin aabbaha abi hooyadii kadalika saas oo kale uma intaa dee ummu abi jaddin awowga aabihii hooyadii kadalik saas oo kale ee haddii lama helo walqadiimna waxa wey alakhawaatu iyo walkhalatu baa calayhinna midkooda laga hormarinaya waxau sheekhu leeyahay xadaana haddaad doonayso waxa weeye xifdu man laa yastaqilu ka aan la keliyoobaynin arrimaha nafdiisa oo la ilaaliyaa la yidhaha xifdu man mid ilaalintii baa la yidhaha laa yastaqilu aan la keliyoobaynin oon la meel maraynin biumuuri nafsi oo laga ilaaliyo wixii dhibayey dee mumayis baanu ahaynoo waa ilmo yar waa mid weynoo waalan wa tarbiyatuhu iyo kobcintiisa yacni lagu kobciyo wixii hagaajinaya cuntadii sharaabkii wuxuu u baahnaa haddaba xadaanadu alinaathu alyaqu bihaa dumarka ayaa u cunna mid badan buu yidhi maxaa yeele ayaga ayaa dee u naxariis badan xagga tarbiyada ayagaa ugu fiican ayaga ayaa u adkaysi badan markaa haddaba xadaanaa dadka mutay imaa inay dumar sooca yihiin iyo inay lab sooca yihiin iyo inay labadii qoloba isku jiraan markaa markay labka sooca dumarka sooca ahaayeen ayuu halkan nooga galay waxaanu sheekhu uhi wa awlaahunna waxa ugu awlaysan dumarka oo ugu mudan marka ay kulmaan ay isku qabsadaan mid walba tala anaa xadaanaynaya ummun hooye ayaa ugu mudan hooyadii ayaa ugu mudan maxaa iyada ayaa dee naxariisteedu ay aada u badan tahay xadiidkii ay bayhaqi iyo xaakim iyo warinayeenna waxa uu ahaa gabadha ayaa waxay tidhi ya rasuul allah ina ibnii haada inankayga bay tiri kaana baatinii lahu wacaa'an calooshaydu weel bay ahay waxijrii lahu xiwaa dhabtayduna mid koobtay ahaydoon ku hayey wathadii lahu siqaa naaskayguna sibraar buu ahaayo halkuu ka cabbayey waina abahu allaqanii ilmihii caynkaas ahaa aabbihii bay furay wazacmaanuu yantazicu min waxaanu sheeganayaa inuu iga qaado ilmihii aan waxaasoo dhan la soo maray ayuu doonaya inuu iga qaado dee ka waran bay tii rasuul alla rasuulku wuxuu yihi anti axaqu bihi maa lam tankixii adiga ayaa ilmaha xadaanadiisa mudan inta aad guursan haddaad guursato se ka dhaqaaqda ilmihii oo waa lagaa qaadaya ile nin kale iyo arrimihii iyo xuquuqdii baa meesha soo gelaysay